اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا همام قال حدثنا عضاء بن أبي الرباح عن صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال أنه قال kolkale axaadiidii xajka bilowyadoodii aan kuma jirnaa sanadkanna horaynu u soo wada marnay amaamkan inoo suganna waa amaam ibnu yaxya alcawdi weeye oo aynu hore isagana usoo aragnay markaa saxaabiguna yacla bnu umaye saxaabi adigu dareer maka ahaa oo qurayshna xilfila lahaa weeye yacla bnu munyatana waa la yidhaaho sidan horeba usoo sheegno umayana waa aabihii munye haddii la yidhaahna waa hooyadii oo hooyadii baa markan kale loo nisbeeyey wuxuu ihi saxaabigaasi jaa rajulu nin baa yimi ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay buu u yimi walxaalu wa rasuulku biljicraanati meesha jicraana la yidhaah uu joogo jicraana waa meel adigu maka iyo daa'if u dhaxayso xagga maka usoo dhow rasuulka ilaahiyna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh halkan markuu joogay waa markii khanaa'imtii xunayn uu qaybiyey sanadii sideedaad ee hijrada ayay ahayd waanu kaba soo cumraysay habeenkii uu madiine ku laamayey intuu habeennimo maka soo galay buu haddana dib u laabmay oo uu markaasna dee xaggii madiinana uu sii kacay markii dee hawlihii uu joogay daa'if qhaswadeedii iyo xunayn iyo fatxu maka iyo umuuraha israacay umuurahaasi ay dhammaadeen kale intooda badan siay ku dabiyaanna caynta in la reebo weeye haddii caynta la reebo ra-du shad ma yeelanayso barhkood baa caynta xarake iyo kasra oo markaa ra-da shadeen laakiin tay raajax yeelaan halkan waxa weeye waa in la takfiifiyo haddaba nin baa u yimi calayhi ninkaa korkiisana waxa ku sugnaa oo uu xidhnaa jubbatun jubbad wa calayhaa jubbada korkeedana khaluuqun waa nooc diibka iyo waxyaalaha udgoon ka mid ay isku dari jireen waxyaalaha ay isku daraan ayay ka samayn jireenoo waxa qaybna kaba ahaa zacfaraan oo isna nooc diibka kaba mida ah waana waxa cawlaaka ama sufrada inoo soo socoto uba yeelayay xalayna waa ti aynu soo marnay ina rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ruuxa muxrimkii uu yihi thawb warsi ama zacfaraan taabtay ma xidhanayo ama asi adigu ma xidhanayo haddaba ninkani jubbad buu gashanaa waxaana jubbadaas iyo jirhkiisaba dee kolley malaa sida kaba muuqatay diibkaas isku jirkaa ee akhlaaqda ee khaluuqa la odhanayay ayaana korkiisa kuma korkeeda kuma sugnaa aw qaala wuxuu idhi atara sufratin waa sufro sufradu diibkay ka dhalatay khaluuqanay ka dhalatay sufro iyo cawlaad asarteeda iyo raadkeedoo diibkaas ah ayaa korkiisa kuma sugnaa ama jubbadda korkeeda faqaala ninkii baa wuxuu ku yidhi kayfa seebaad ta'murunii ay amraysaa an asnaca inaan sameeyo fii cumratii cumradayda macnaa ninku isagoo jubbad xidhan isagoo diibkaa marsan ayuu cumrana waa ixraamtay oo ninkaasi markaa uu muxrim buu ahaa cumruu soo xidhay rasuulka ilaahay buu yimuu yihi seebaad yeelaysaa cumraaban ixraamtaye inaan yeelon cumradayda maxaa sameeyaa qaala wuxuu yidhi yacla bnu umaya odhanaya wa unzila cala الnabiyi salى اllahu عalيه waslm alwaxyi macnaa rasuulka ilaahay umuu jawaabay ninkii uu kaba aamusay markaa waxyi baa lagu soo dejiyey rasuulka ilaahay fasutira waxaa lagu asturay bihawbin maro ayao cumar baa ku asturay siday noo soo socota wa kaana yacla yaclana wuxuu ahaa waktigaa horteed yaquulu mid yidhaahaa waditu waxaan ku tamaniyey macnaa wuxuu jeclaysan jiray weeye oon jeclaya oon doonaya annii anigu araa inaan arko annabiya nebiga aan arko sala allahu calayhi wasalam walxaal qad nazala calayhi lwaxyi baluu nebigoo waxyi uu ku soo degayo inaan arko ayaan ku tamaniyey oon jeclaystay oon dee doonayaa buu odhan jiray marka hore cumar baabuu xataa taa ka dalbay bal inuu xaaladaa hadduu arko uu ku baraarujiyo isaga tuso isla markaa rasuulku ilaahay xaaladaa uu kuba sugan yahay waa kama waxyi baa yimi qaala wuxuu yidhi yacla odhanaya faqaala wuxuu yidhi qaaladan dambe faacilkeedii halkan inooguma sugnaa oo waa xadfan yahayba riwaayaadka dambe ayaa waxay inoo caddayn doonaan hadalka ninka yidhi inuu cumar ahaa markaa faqaalo faacilkeeda maxaan ka dhigaynaa cumar waayo dikri u sabqo u horreeyey ma jirto riwaayaadka dambea laakiin inoo caddayn doona oo faqaala cumar baa wuxuu yidhi uu ogaanay tamanigiisaniyo inuu jeclaa oo uu doonayey inuu rasuulka ilaah waxii ku soo degayo inuu arko taasuu jeclaa taasuu ku ogaa ayasuruka iyo calow ma ku farax gelinaysaa oo ma jeceshahay weeye ma ku farax gelinaysaa an tanduura inaad aragtid ilى النabiyi salى الlahu عalayه wasalam rasuulki ilaahay wاlxaal qad unzila calayhi اlwaxy ma jeceshahay oo ma ku farax gelinaysaa yaclow inaad aragto rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh waxyuu ku soo degayo de haa buu yihi waaba tu doonayey qaala yaclaa wuxuu yidhi farafaca cumaru waa kan waa kaan lahayn faqaalo faacilkeeduba waa isaga cumar baa wuxuu kor yeelay sare u qaaday darafa thawbi marada darafteedii macnaa sida riwaayaadka dambe ay noo sii caddayn halka horena waata inoogu sugnaayo markii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh waxyiguu imanayo ee waxyigu aad buu u cuslaa ilaahay baa yidhi innaa sanulqi calayka qawla saqiila qowl culus baanu korkaaga ku soo tuuraynaa markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh aahaar baa ka muuqanaysay culayskan kaba dhalanaysay waxyiga aahaarta waxaaba kaba miday sida xadiidka saxiixayn kuba sugnaa caaisha inay tidhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh maalin qabow oo madiinana ay aada u qabowday waqtiga jiilaalkii oo kale ayaa waxyigu ku soo degayey markaasaa dee marka siqalkaa iyo culayskaa waxyigu uu daboolo isaga ayaa waxyigiibaa ka kor noqonayey iyadoo dhafoorkiisa dhidid ka da-ayo maalintuna waa dadku ay qarqarayaanba siqalka waxyigay taasi ahayd arrinta inoo soo socoto oo rasuulka ilaahay wejigiisu inuu isbedelayey oo bal waxyaalo kale kaba muuqanaya naba lagaba arkayeyna way inoo soo socotaa haddaba in waa kanoo markaa waxyigu yimaado cumar baaba sa yeelayo maro saa ugu hadhaynaya si aan wejigiisiiyo rasuulka ilaahay aanu uba muuqan cumar baa markaa maradii rasuulka ilaahay uu ku asturay weeye bal wakti kollay ay hadhsanayeen oy meel hadh galeenna way ahayd be maradii saas rasuulka ilaahay dee korkiisa uu kuba asturay ayuu sare u qaaday cumar fa nadartu ilayhi rasuulka ilaahay xaggiisii baan deeyey lahu qadiidun lahu xaal uu u sugnaaday rasuulka ilaahay qadiidun qadiid waa sawdkan ruuxa hurdada waa khuurada ruuxu markaa uu hurdo nafaskiisa noqnoqonayo dee dadka qaarkood sawdkan laga maqlo kaas baa qadiid la yidhaah daba rasuulka ilaahay waxyigu markaa culayskii waxyiga ayaa dee dhididkaasaa ka imanaya xadiidkaa saxiixayna caaishay noogu sugan sawdkan baa waxa weeyaan deba kaba alaamo isagoo si wax uu khuurinayo kalaa lagaba maqlayay waxaa dhacaysay wejigu inuu casaadu guduuto bal midabkiisa xataa isbedelo rasuulka ilaahu haddaba taas leh sawdkaa nafaskiisu leeyahay ayaaban eegay xaggiisii qaala wuxuu uhi waaxsibuu qaala safaan baadee ma raawiya xadiidka isaga ka sii warinayay waxaaban u malaynayaa inuu yidhi kaqadid albakri low qadidin waa shakun intani muujaz min raawigi inuu yidhi baaban u malayn lahu qadiidun ka qadiid albakri isagoo sawdkaas de waa kuuradaas oo kale lehoo qaalinka albakr waa qaalinka in qadiidkiisoo kaleo dee isaguba kolkol dee markaa uu hurdo iyo kol waa sawd lagaba maqli karo haddaba wuxuu leeyahay qadiid uu shabahaya qadiidkaa bakriga oo kale inuu leeyahay ayaaban u malaynayaa inuu yidhi laakiin lahu qadiidun taasi waa waxuu jazmiyey waana sawdkaa ruuxa naa'imkaa kuuradii oo kale lagaba maqlo waana nafaskan dee mutaradidka ah waxaan kaba dhalanaya sawdkan kaba dhalanaya cinda bacdi nnaas qaala wuxuu yidhi yaclaa odhanaya falamaa suriya canhu markii rasuulka ilaahay laga fayday wixii daboolayay markaa waxyuu kuba yimaado ayuu qaala yidhi rasuulka ilaahay ayna saa'ilu mee kii iweydiinayey can ilcumrati cumrada kii iweydiinayey mee ayuu yidhi ninkii baa u yimi markaasuu ku yidhi isagoo isagii la hadlaya igsil mayd canka xaggaaga ahara sufrati waa diibkan aada marsatay ee dee maradaadii iyo ama jirhkaagii kuba sugan raadkiisan iyo aharkiisan iska maydh horta waa diibkan iska suuli aw qaala wuxuu uhi atara alkhaluuq khaluuqu waa ta aan soo sheegno waa noocaa beybkay isku dardari jireen oo zacfaraanna qayb ka mida ahaa cawlaankan ama sufradanna uu isagu u yeeli jiray zacfaraankaasi kaa iska maydh horta horta waa diibka iska maydh markaa wakhlaca siiboo saar canka xaggaaga jubataka jubbadan aada xidhan tahayna ina waa taa inuu soo maray qamiiskii iyo inaanu xidhan ahayn waxaa makiid ama muxiida ruuxii muxrimka ahaa jubbadanna iska saar wasnac samee fii cumratika cumradaas alxamdu lilah yahdikum llahu yuslix baalakum wasnac samee fii cumratika cumradaada waxaad samaysaa maa wixii anta adigu saanicun ku samaynaya aada ahayd ama aada ahayd fii xajika xajkaaga macnaa xajku garanaya waxa la lala yimaado waxa la iska ilaaliyo xajka wuu garanayay laakiin cumrada ayaanu sidaa u garanahayn haddaba wixii aada xajkaaga samayn lahayd cumradaadan xagga marka la eego waxaan aada kaba dheeraanayso weeyaan cumradaaduna sameen bal xadiidku kolley riwaayaad kala duwan buu leeyahay markaan iswada raacino ayaan dee wixii fawaa'ida inooguma sugan xadiidka aan kusoo laabmi doonaa ama aan sheegi doonaa وxadثna بن أbي cمر qال xadثna سفyاn عan cمr عan cضاء عan صفاn بن يعلى عan أbيه qال أنه qاal cمrgu waa cمr بن dinar cضاna waa cضاء بن أbي رباxa marka horeba inoogu sugnaa imaamkaas qaala wuxuu yihi markaa yعlى أtى النبiy صلى الله عليه وsلم rasuulka ilaahay waxa uu yimi rajul ninba u yimi rasuulka ilaahay ayaa nin u yimi wlxaal huwa rasuulku biljicraanati uu ku sugan yahay meeshaa jecraana la yidhaaha uu joogo wa ana walxaal ana anigu cinda الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam aniguna rasuulka ilaahay agtiisaan ku sugnaa wa calayhi wacalى الrajuli waa ninkaa korkiisana waxa kuba sugnaa muqaطacaatun waa dharkaas ama dee jubbad weeye yacni wuxuu ujeedaa jubbatan muqaطacaat ama waa dee muqadac haddii aan kuba mufradkiisa eegno kolley waxa weeyaanun waa dharkan jirka qadarkii lagu fasilay inta loo qiyaasay jirkii loo googooyo saa jirkii dee kolba qadarkii laguba fasilay taas bay muqadac kaba cabirayeen maradu hadday furan tahay se wixii la guntanaya ama dusha laga huwenayay iyada muqadac may odhan ahayn ee waa ahiyaab almufasalata calaa qadri اlbadan waa dharkaa la fasilay ee loo talay bedelka qadarkii iyadoo loo qiyaasayo taasna loo googooyey taas bay muqadacaad odhanayeen jubbada wuu markaa ka caamsan yahay imika halkan muxuu ujeedaa waa jubbadaa uu xidhnaayo kolley maro weynayd oo dee jubbada waa tan imakaba lama isticmaalo dusha ay kaba xidhan jireen ay odhanayaan xagga horena way ka furantay akmaamteednana waasac bay ahayd habkay u samaysan jireen bay jubbaduna ahayde bal waxa weeye waxa ahayd jubbad buu xidhnaa ninkaas waana nin muxrimaan walxaal huwa isagu mutamadifun bilkhaluuq wuxuu marsanaa mutamadif macnaa isagoo weliba isku badiyey weeye khaluuq oo imaka laftigaa hore jubbadu inay khaluuqa lahayd bay inoogu sugnayd halkani way ka acamsantaho jirkii iyo dee markaa maradiisiiba way ka acamsan tahay oo dee waa wuxuu marsaday weliba si badan uu marsaday khaluuq ah oo noocaa diibka kaba mida faqaala ninkii baa wuxuu yidhi inii anigu axramtu bilcumrati cumro ayaan ixraamtay wacalaya korkaygana waxaa ahaada cumraan ixraamtay waana waxaana korkayga imaka ku sugan waxaan aada aragto dee jubbadan iyo diibkanba mee jubbadan horta weeye waana aniguna mutamadifun waxaan marsanahay oo dee isku darooboon ismariyeyba bilkhaluuqi khaluuq baan ismariyey ee bal maxaan yeelaa seen yeelaa weeye faqaala lahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ku yidhi maa wixii kunta aad ahaan lahayd saanican mid sameeye fii xajig mali waa su-aal maa maxaad kunta ahaan lahayd saanican mid sameeye fii xajika bal haddaad xaj aada ixraamatay imika cumro ixraamtay haddii ixraamkaagani xaj yahay maxaad yeeli lahayd buu yidhi waayo uu garanayay waxa xajka la iska ilaalinayo uu garanayay imala waxaad moodaana dadkaa waa nin caraabi ahaa waktigaa hore jaahiligii waxyaale ay iska ilaalinayeen xajka way jireeno laakiin cumrada fudaydsanayeen bal matalan waayo xajii cumrada way yaqaaneen maxaad ahaan lahayd ama maxaad ahaan lahayd mid sameeya xajkaaga oo xajkaaga maxaad samayn lahayd qaala wuxuu ninkii isagoo jawaabaya rasuulka ilaahi u jawaabaya anzicu canii hada siyaab siyaab dharkan waan iska saari lahaa waa jubbadan aan xidhna waan iskaba saari lahaa waafsilu canii waanan maydhi lahaayo hada khaluqa diibkanna waan iska maydhi lahaa de waxaan xajkayga yeeli lahaa dharkan waan iska saari lahaa khaluqanna waan iska maydhi lahaa faqaala lahu nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ku yidhi ma wixii kunta ad ahaan lahayd saanican mid sameeye fii xajika waqtiga xajkaaga iyo xaalada aad xajkaaga kuba suganteed exraamatay fasnachu samee fii cumratika cumradaadana sameeyo deebkan iska maydh jubbadana iska saar waa intaa weya وxadثnي زهير بن حرب qال xadثna إسماعيل بن إبراهيم ح وxadثna عبد بن حمyد qال أخبرna محمد بن بكر qال محمد بن بكر البرساني iyo إسماعيل بن إبراهيم ama إسماعيل بن cلyا labadoodu waxay yidhaaheen أخبرna بن جurayج ina jurayج baa noo waramay isagana dee horeynu in badan usoo aragnay عبدالملك بن عبدالعزيز بن jurayج وxadثna عlي بن khشhrm والlفd lh lfdiga soo socdaa lfdigii ismاعيل بن إbrاhيm iyo me زhayr بن xrbin iyo cabd بن حmayd maaha ee cali بن khshrim oo sheekadii mslim kamida ayuu lfdigiisa yahay lfdiga xadiidka uu kusoo nqlay laakiin dee xadiidkii way la wadaagsadeen raggaa ka horeeyaabane lfdiga isagaa le muxuu yihi أخbarana cيiصى oo ciise بن yuنus ayaa noo waramay oo mxuu عan بن jurayجin qaala markaa wuxuu hi iبن jurayج أخبرني عضاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره oo cadaa waxa u waramay safwaan oo taabiciya aabihiina saxaabi yahay horeynu usoo wada aragnay dadkan eh wuxuu ugu waramayna أna yaclى kaana yaquulu yaclى wuxuu odhan ahaa mid yidhaahaa licumara bni الkhaطaabi wuxuu ku odhan jiray radي الlahu canه laytanii alama araa alamaan arko ama aan noqda mid arkaya nebiyallaahi nebiga ilaahi sala allahu calayhi wasalam xiina yusalu calayhi marka lagu soo dejiyo ujeeddada waqtiga hore ayaa wuxuu ku tamaniyey jeclaa inuu rasuulka ilaahi waxyigu ku soo degayo inuu arko cumarna waa u sheegay tamanigiisan iyo waxaan uu doonayo sidaas u odhan jiray bal lafdiga haddaan eegno sanadka waxaa inoogu sugan ana safwaana bna yacla bna umayata akhbarahu ana yacla macnaa safaan ibnu yacla ayaa cadaa u waramay muxuu ugu waramay yaclaasaa odhan jiray oo cumar ku odhan jiray ee markii dambena ninkaasaa yimo kaas safaanna waa nin taabiciya arrintani markay dhacdayna umuu joogin waayo halkan iyada lafdigan inooguma sugna inuu aabihii ka soo naqlinaye saasaa dhacday un buu leeyahay shaksiguna ama raawiguna waaqaco aanu soo gaadhin hadduu warinayo dee kolley inqidaac baa lagu xambaaraa kol haddaanu ciddii iyada soo gaadhay uba tiirin oo halkan waxaa la odhan karaa inqidaac baa jiraya meeshii laakiin maxaa jirta riwaayadii tan ka horreysay ee uu hamaam ibnu yaxya caddaa ibnu abirabaax kaba warinayey maxaa inoogu sugnaa can safwan ibnu yacla ibni umaya can abiihi tii kale iyadna ibnu abi cumar sheekha muslim ahaa maxaa inoogu sugnaa ee camr bnu dinaar cadaa kaba wariyey can safr bni yacla can abihi kuwo kalena way noo dambeeyaano bal markaa waxaan leenahay inqidaac meeshii ma jiro riwaayadanna kuwa kale ku xambaaran tahay waana riwaayada ibnu jurayj ama cadda lagaba warinayo macnuhuna waxa weeye safwan ibnu yacla aabihii buu ka warinayaayo aabihii buu ka maqlay oo yidhi sidaasaan anigu idhiyoon kuba tamaniyayoon cumar kuba idhi فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة رasuلka إلaahi markuu جعrاano uu kuba sugnaa sanada سdeedaad ee hiجrada وعلى النبي والحاaل على النبي صلى الله عليه وسلم hوب ee maalin bay ahayd kolley iskaba kullayn markaa rasuulka ilaahi korkiisaba mara ay tahay qad ubila bihi qad ubila la hadheeye oo bihi hawbka عalayhi calى النabiyi loogu hadheeyey oo maradee isagii had loogaba yeelayo bullo ayaa rasuulka ilaahi korkiisa kuba sugnayd macahu maciisana waxaa ahaa naasu dad min asxaabihi asxaabtiisa kaba mida oo fiihim cumaru cumar uu ku jiru kaba mid yahay haddaba id waktigaas iyada eeg rasuulka ilaahay wuu fadhiyaa dad saxaabadii baa la jooga rasuulka ilaahayna dee geed weyn oo malaa meesha ku sugna ay dee ku yaalay ay hargalaan ma jirine maraa loo hadheeyey dee malaa inta wax loogu kor yeelay unbaa loo hadheeyey saxaabadaasna way la joogaan waktigaas baa waxa yimi jaaءahu rajul عalayhi jubaةu suufin nin jubad suufa xidhan baa yimi mutadamixu biiibin marsan iib marsan waa badankii iyo maradiiba faqaala wuxu uhi yaa rasuul اllahi kayfa taraa seebaad adugu ada aragtaa oo dee maxaad adugu qabtaay oo aad u arkaysaa weeye fii rajulin fii shani rajulin min shanigii axrama ixraamtay bicumratin cumro fii jubbatin isagoo jubbad xidhan oo maradan xidhan weliba bacda maa tadamaha bidiibin intii uu diib marsaday dabadeed weliba isagoo diib isku mariyey ismariyey oo diib marsaday jubbadna xidhan haddana cumro ixraamtay bal ninkaa xaaladiisa ka waran fanadara wuu eegay ilayhi ay ninkii xaggiisa annabiyu nebigu salى اllahu عalayه wasalama saacatan muddo adigu zamana ayuu xaggiisii eegayey uma sakata rasuulka ilaahay umuu jawaabina uu aamusay fajaaءahu اlwaxyi oo markaa umuu jawaabin waxyigii baa yimi faashaara cumaru markaasaa dee rasuulka ilaahay maradiina waa taa aynu soo maray laguba asturay oo riwaayadii hore oo cumar kuba asturayey cumar baa ishaaray biyadii gacantiisii ilaa yaclamna umaya wuxuu gacan haadiyey yaclamna umayuu yihi kaalay fa jaa yacla yaclaa yimi faadkhala raasahu maradii rasuulka ilaahay loogu hadeeye lagu asturay ee madaxiisii xataa qarinaysay ayuu maradiibuu hoosteedii ayuu madaxiisii geliyey waa yaclaa gelinaya faida الnabiy wuxuun baabu arkay idaadu waa fujaayadii annabiyu nebigii salى اllahu عalayhi wasalam ayuun baabu arkay oo muxmarol weji wejigiisu guduutay ama uu casaadayba ee waa midab aankiisii ahayn oo yaqido hoorinayo sawd lagaba maqlayo nafaskiisa saacatan saaca waa muddo waa intii waxyigu socday uma suriya canhu waaxi baa laga fayday oo dee arrintii culayskii saarnaa ee waxyiga ugaba yimi ee umuurahaasi ay kaba dhasheen ayaa ka kor noqday faqaala wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay aayad qur'aana muu aqriin waxiina waa soo degay ninkiibuu u jawaabay oo jawaabtii baa timiyo xukunkiisiiye ayna aladii kiimee sa'alanii iweydiinaya can ilcumrati cumrada anifan dhowaan waa dhowaan ninkii iweydiinaya cumradu mee buu yidhi faltumisa rajulu ninkii baa la doondoono fajii'a bihi waa lala yimi waa la keenay faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam ama iibu iibka aladii bika iibkan kugu sugan fagsilhu maydh ثalaaثa maraatin saddex goor maydh oo markaa ثalaaثa maraatinna waxaan ku tacalujinaynaa ficilkan uu kuba xigo oo ah markaa wuxuu noqonayaa haddaan saan idhaahno saddex goor maydh waxa weeye inuu rasuulka ilaahay kalaamkiisii yahay iyo hadalkiisii ثalaaثa maraat waana dee adkayn uu tan adkaynayo si waxani uu aadna uu badnaa laftigan tadamuqu siduu keenayo aataartii si ay u suusho saddex goor maydh oo maradan ama waxaan kaba maydhiyo jirkaagiiba weeye faqsil ثalaaثa maraat ixtimaal kale waa jira in bal matalan ثalaaثa maraat qaalada hore aan kaba dhigno macmuulkiisa aan kaba dhigno ama taas oo la yidhaaho faqaala الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi ama طiib اladii bika faqsilhu maydh ثalaaثa maraati buu yihi saddex goor buu yihi oo markaa taas maxay noqonaysaa sadee in kitaabka way noogu iman rasuulka ilaahay markuu hadlo kelimada si looga fahmo saddex goor buu ku celcelin jiray waa isagoo markaa jumladan un ku celceliyey ama adkayn un ama طiib اladii bika faqsilhu mar buu yihi mar labaad buu yihi mar labaad buu yihi oo markaa ثalaaثa maraatin raawigii kalaamkiisi uu noqdo ay macmuulkiis dee ama halkana qaalo nebiyuda ay noqoto saddex goor buu saa yidhi waxaanay raajax yeelayaa nawow iyo dee kayrkiiba inay tahoro tahay oo la yidhaha rasuulka ilaahay kalaamkiisii bay tahay waxaanu ugu celceliyey waa waxaan si uu suuliyo aad uga nadiif noqdo tiibkan iyo khaluuqan maradii iyo ama jirkiisu ayuu ay tahay uu yidhi saddex goor maydho waayo wixii saddex goor mar iyo laba iyo saddex goor la maydhayo bal labada ixtimaal way jiraan kaa horay raajaxa yeelaya horta naw iyo kayrkiiba waa mal jubbatu jubbadan aada xidhan tahay fanzica iska saar uma snac samee marka dee intaa yeesho diibkana iska suuriso jubbadiina saarto maxaad samayn isnac samee fii cumratika cumradaada maa tasnacu fii xajika xajkaaga oo wixii aad iska ilaalin jirtay xajkaaga oo uu garanayo iskaba ilaali dee haddii aan idhaahno laftigu cumuum buu keenayaa waxalla wixii xajka uu samaynayo o dhan bay tahay inuu sameeyo oo halkan dawaafkii iyo sacyigii iyo ay soo galaan iyada taa dawaafkii iyo sacyigii iyo talbiyadii way soo gelayaan waanay wadaagsadaan meesha waxay imanaysa un umuurihii xajkula dheeraa ee dee mabiidkii iyo wuquufkii iyo jamaraadkii iyo kuwaasa in laga soo reebo walow riwaayadaa horena ay noo caddaynayso waxaan rasuulka ilaahay u tilmaamayo ruuxuna uu jaanibkaba garanayay ay tahay un mayritaan uu iska maydho diibkii uu kaba dheeraado iyo inuu jubbadii iskaba saare waxaan makheedkaan bal welina waa waxay noo socdaa riwaayaadku way socdaan وحدثنا عقبة بن مكرم العمي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال وحيده لبداس حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي أبي جرير بن حازم وأن الثقاء إنه اسمه روس أرقمين قال وحول جرير بن حازم سمعت قيسا وقيس بن سعد اسمه هروس ومري المكي يحدث حال ورمي عن عضاين عن صفان بن يعلى ابن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا نبا أتى يمي النبي صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بأيمي والحال هو بالجعران يسوى جعران رسولك جوه قد أهلا منك سو قد أهلا إحرام طيب العمرة عمرة كل واقعي إحرام كذبة أما تلبية والحال هو منك مصفر مصفر وعولي أو أجدده وخلوقا بصفرة من الكيس وها ومريي لحيته وقركيسية وراسه فلا ياشدا معناه وحوي أنا مصفر ومستعمل للصفرة في رأسي ولحيتي سواء استعمالي صفرة داس صفرة نوى خلوقي وهي سيامل الكيس كاها وضيب كا خلوق الأوراني حقو استعمالي قلقا ومرسما إن مدحي بو مرسما وضيب كاس يا شبابي نوى تا رواية هراء مصامر نوى تا اللهين هل كان ويكا عمسان تهيبا استعمالكم مرضي ون marad iyo badankiiba waaxid noo wada shamlinaya riwaayadii hore iyo tan baana labadaba ay noogu kala sugan yihiinba wa calayhi jubbatun jubbadna ay korkiisa tahay faqaala wuxu uhi yaa rasuula allahi inii axramtu bicumratin cumro ayaan ixraamtay wa ana kamaa tara aniguna xaaladaydu si aad aragto weeye diibkaasaan leeyahay jubbadaasna waan xidhnahay faqaala inzi canka aljubba jubbada iska saar waqsil canka sufra sufradana iska maydh wamaa kunta saanican fii xajika wixii aada samayn lahayd xajkaagana se waxaa laga iska ilaalinaya dee umuurihii ay wadaagsanayeen wixii lalaba imanayay fasnacu fii cumratika cumradaada sameeye waxadaanii isxaaq ibnu mansuurin weli riwaayaadkaan sooda raacinaya bal fawaaidda xadiidka iyo waxyaalahan kaba qaadna qaybo kaba mida waan kusoo yar noqon doonaa وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا الرباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء قال رباح بن أبي معروف قال أي مكان هو الرئيس إن حديث كان مويلا بحديثنا ضمنا ويالا دونا كتاب كبصدا وأن أتباع التابعين تكرمد وأن أرطى صالح أها وزاهدنا أها لكن حق مركز لقى الرواية إيو دي جانب كاس ay culimmadu iskuma khilaafsan yihiin oo barhkood ay sha'nigiisa hoosuu dhigaan ama ay daciifiyaan say dee riwaayaadka qaarkood barh badna ay leeyihiin dee ba'si iyo dhib riwaayadiisa ku sugani maba jirto axaadiistiisuna maba badna kolley ibnu cadina markuu axaadiistiisa dee inta kooban ee jirta malaha uu sabri ku sameeyuu wada eegay wuxuu leeyahay axaadiistiisa wax munkara kumaan arag riwaayaadkiisana ba'si kuma sugna xadiidkuna kolley waa dariiq mutaabaco weeye ee waa nin sha'nigiisu kolley mukhtalafu fiiha weeyaanoo maaha ruwaadii dee hiqaadka ahaa ee itqaanka iyo dabdiga lahaa xagga markaa dabdi ubaan kaba hadlaynaa taas maaha ma dabdiga adag lahaa laba xadiisoo dambana waa yeelan doonaa qaala wuxuu yihi xadiidku laakiin de waa xadiidka aynu soo marray raggii hiqaadda ahaa ee mutqiniinta ay warinayeen ee dad kala duwan ay cadaa ibn abi rabaax kaba wariyeen قال وحر سمعت عضاء قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال أنه قال كنا وحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلهي مع عيسان وهي فأتاه رجل من بأيمي عليه جبة جبة أصاب بها إيضا أكس وهي جبة أثر وراد هي أثر من خلوق الخلوق كامل وضيب كاس له فقال وحر يا رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل السنفلة فسكت عنه كأمصي فلم يرجع إليه جواب أم عرين وحيه السويب ولو دمك وكان عمر عمر وحوها يستره من رسول الله أسطره إذا أنزل عليه وحي وحي دمك ودمك ومرك وحي هدي لقم سودتشيه يظله هدين يومر وهدين شري فقلت لعمر رضي الله عنه وحن خيري تهرن وأوي يريبه إني أحب وحن جعلهي idaa unzila calayhi marka wayiga idaa unzila calayhi marka lagu soo dejiye alwaxyi waxyiga rasuulka ilaahay an udkhila inaan geliyo ra'sii madaxayga macahu waa rasuulka maradan dee aad ugu hadhaynayso inaan anigu eego uun ee uu madaxa la geliyo macahu fi hawbi falama unzila calayhi markii waxyigii lagu soo dejiyey ayuu khamarahu asturay weeye maradii buu isagii huwiyey ama uu kuba asturay cumaru cumar radia allahu canhu bihawbi maro khamara bacnaa satarahu faji'tu waan u imi oo faadkaltu ra'sii macahu fi hawbi fanadartu ilayhi rasuulka ilaahay xaggiisii baan deeyey falama suriya canhu dee waana kii wixii uu arkay markii hore aynu soo aragnay markii laga fayday ee culayskii daboolay ee waxyiga kaba yimi uu ka kor noqday ayuu qaala yidhi ayna saa'ilu aanifan can ilcumra mee kii saa'ilkaah ee weydiinaya dhowaan aanifan waa dee qariiban can ilcumrati amaalan faqaama ilayhi rajulu ninkii ayaa kacay oo faqaala wuxuu rasuulkii ilaahay ku yidhi inzicanka jubbataka jubbadaadan iska saar waqsil ahara alkhaluuqi khaluuqa raadkiisa iyo asartiisana iskama maydha aladii bika adiga kuguma sugan wafcal fii cumratika cumradaadana samee maa wixii kuntaad ahayd faacilan mid sameeya fii xajika xajkaaga xadiidka duruqdiisi waa xadiid keliya uun riwaayaad kala duwan leh bal warkaa waan israaciyey kalley xadiidkuna waa xadiid muhim oo dee umuura ay nooguma sugan tahay walow umuuraha qaarkood abwaab inoo dambaysa ay waxyaale inoogu soo kordhin doonaan oo markaa dambe in sha allahu tacaala aan laba eegi doono bal iyada taxaadiidka inooguma sugani qeybkii ama wixii udgoonaa ruuxii muxrimka ahaa ama xaje ixraamto ama cumre inaanu u banaanayn baa xadiidka inoogu sugan welibana dee waa ibtidaa'an wadawaaman horta walow waxyaalo qeyd inoo soo socdo axaadiid kale iyo bal rasuulka ilaahay xajkiisiiya ama markaan gaadhnoba ama abwaabtaas aan arki doono insha allah waxyaalaha halkan aan dib ula eegno laakiin waa hadday tahay mid uu markaa bilaabayo ruuxu iyo hadday tahay dawaam dawaamka wuxuu uga wadaa imaka nawowi oo cibaarada leh ruuxu markii hore u diibkii marsaday diibkii baa maradiisii iyo bal matalan jirkiisii kuba sugan isagoo diibka qabla alixraam marsaday buu ixraamtay istidaabay markaa noqon dawaamkii hore uu daa'imay bay noqon xadiidkuna tukeenayo dee iska maydhani oo hadday tahay mid la bilaabay markaas isagu waayo qabla alixraam buu si diibkan sii lahaa iyo hadday tahay kaa hore istidaamadii inaanay banaanayn baa xadiidka inooguma sugan bal markaa kol haddii dee arrin sii horeeyo sii socday rasuulka ilaahay yihi imika iska maydh iyadoo ixraamka dhexdiisa imika markaa la bilaabanayo diibkiina min baabi awlan buu noqon laakiin waxaan leedahay hadduu wuxuu maro yahay oo ruuxu diib uu marsaday maro uu marsaday dee sidaa inuu bilaabo isagoo muxrimo ji maradiisa mariya aanay u banaanayn ayaa maradii hadday diib leedahay taasoo kalena dee uu xukumkii uba imanayaayo waayo walow markaa hore istidaamadeeda si inoo dambaysa uu leeyahay haddana hadduu iskaba saaro uu dib ugu noqonayo dee wax diib leh oo iyadoo diibkii kaba urayo ama asartiisa ay kuba sugantahay buu dib u xidhay noqonaysaa waa taa laakiin jidhka marka ay noqoto hadduu ruuxu wax diiba isku buufiyo ama uu marsado xataa asar haba lahaado qabla alixraamna ay tahay istidaamadeeda bal waxay noo soo socdo tani waqti horey ahayd sanadii sideedaada hijrada weeye xajatulwadaaca rasuulka ilahi intuu diib marsaday diibkii isagoo ixraamkiisii dabadeed asartiisii inay kuma sugnayd oo bal waxaan leenahay istidaamatu diib markay badan tahay iyada ba'si kuma sugna arrinkana markii horeu ahaa ee laakiin xajatulwadaac baan arki doonaa iyo rasuulka ilaahay ficilkii ee way jireen saxaabada qaar sida cumar iyo iyagu isti kolley xukumkoodu kaa hore un uu ahaa dadka uu amri jiray inay iska maydhaan hadduu diibkaa iyo waxaa arko laakiin axaadiistii rasuulkaan arki doonaa iyo ficilkiisii taas taasi iyadu waa mid marka arrinta kale dee muhimka inoogu suganna cumradu waa sida xajka uno diibkii iyo libaaskii iyo waxyaalihii aynu soo marnay ee loo diidaya ruuxa muxrimka ee xaj ixraamtay kii cumrada ixraamtayna waa loo diidaya arrin kaloo weynoo halkan culimmadu ay kaba qaateenna waxa weeye ruuxu hadduu wax diiba marsado isagoo isilowsan ama xukumkii kaba jaahila xukumkii buu ka jaahil yahay ama waaba isilowsanaa wixii buu ogaaday ka soo qaadi ruux jaahilo aan garanahayn ruuxu markaa uu muxrimka yahay diibku inaanu u banaanayn jahli buu ku marsaday wuu ogaaday oo isagoo diibkiile ayuu ogaaday xadiidka tay noogu sugan markiiba waa suulinayaa weeye oo wuxuu u degdegayaa isaaladiisa taasi waa mid laakiin rasuulka ilaahay ninkan muu odhan fidyo bixi oo wax fidyo oo uu amray may jirin waktigana waa loo baahnaa oo dee taakhiir markaa dee bayaan can waqti اxaajati laa yajuus waaba taa usuulka ay ahayd haddii arrintani fidya ay laazimayso dee wuxuu odhan lahaa fidyadaasaa lagugu leeyay halkaasi maxay keenaysaa ruuxu horta wuxuu u degdegayaa isaaladiibu u keenayaa kafaarana korkiisa ma aha kol hadduu jaahil yahay ama naasiya kolley madhabka shaafici iyo ee aymo kale qowlkood weeye way jiraan aymo sida dee imaam malik iyo abu xaniifa iyo musani oo asxaabtii shaaficiye waaweyneed kaba mida axmed riwaaye uu leeyahay oo yow kaba dhigaya dembiyaanu imane fidya inay jirto laakiin de xadiidkani muxuu inoo xoogeynayaa qowlkaa shaaficiyo qolooyin kale ay leeyihinoo ruuxaas inaani kolle dii jaali jiray ama nisyaan jiro aan kafaaro laguma lahayn hor taasba weeye xagga marka la eego arrintan kale wakla canka jubbatak rasuulka ilaahay wuxuu amray inuu jubbadiisa iska saaro inuu iska bixiyo un taasna maxay daliil u tahay ka soo qaado ruuxii muxrimka ahaa hadduu dee ama jahligan ha noqdo ama nisyaan haba noqdee shay makhiida shaad baabu xidhay qamiis baabu xidhay waana muxrim oo kale dee waa is ogaadey o wa isxusuustay ama se dee waaba wixii baa loo sheegay iyada caadi buu isaga saaraya waayo rasuulka ilaahay muxuu yidhi iska saarun buu ku yidhi macnaa in la yidhaaho siaa dee wixii ka soo qaadoo madaxa hadhow marka lasii saarayo sida qamiiska oo kale iyo madaxa qarinayay hadhow madaxa qarin baa kaba imane ha dilaaciyo si aanu madaxiisa u marin iyo taa lama odhanayo ee uu iska saarayana waayo rasuulka ilaahay wuxuu ku yidhi jubbadan iskaba saarba taasba weeye kollina waa misay jamaahiir alculamaa ay leeyihin way jiraan qolooyin salafkii kaba mid ahaa oo le ruuxii saas oo kale qamiis xidhnaa ee ama sana uu ogaaday ama isiloobay kol haddii ay u degdegayana inuu iskaba saaro sina madaxana lama qarin jirina madaxii aanu u qarin inuu dilaaciyo ayay noqon oo aanu madaxiisii qarina laakiin taasi waa qowl fog weeye ama madhab daciifaba weeye ide ifsaad iyo idaacata maalla way noqonaysaa xadiidkuna taasuu inoo tilmaamayaayo oo wax inooguba sugan bal xagga wasnac fii cumratika maanta saanicun fii xajika markii hore ayaan sooba sheegay bal inay dee cumuum leedahay iyo inaanay lahayn arrinta kale oo muhiim oo halkan xadiidka culimadu ay inoogu sug de ay inooguma suganna waxa weeye ruuxii muftiga ahaa ama qaadigii ahoo kale haddii dee su-aal laba weydiiyo ama xukm uu ku yimaado ruuxii markaa xukumkii aanu u caddayn arrintiisu maxay noqon inuu jawaabtii ilaa intuu ka ogaanayo ama dani la qaato maanta oo muctabara uu isaga ka helayo inuu jawaabtii ka aamuso ama xukunka inuu iska daayo rasuulka ilaahay markii su-aasha la weydiiyey ee markiiba umuu jawaabin ijtihaad waaba u banaanaayo laakiin de halkana malaa dee markaas waxba umay muuqan muhimku wuxuu sugay waxyigii markii waxyigu u yimi ayuu rasuulka ilaahay ninkii uba jawaabay marka maxay tahay ruuxii qaadiga ahaa ama muftiga ahaa xukumkii masalada haddaanu garanahayn dee amsaka can jawaabiha xataa yaclamu aw yadunahu bishuruudihi weeye ama uu u malaynayo dani dee maanta halkan muctabara ama uu ogaanayo xadiidka way inooguma sugan tahay arrinta kalean bal ugu dambaysiinayo inagoo dhaafayna si casharku inooguma sii socdo ee umuuraha qaarkood markii hore aan laftigooda soo horreysiiye waxa weeye oo kale xadiidka waxaa inoogu sugan waxyi inuu soo degay waxyigii soo degay haddana rasuulka ilaahay qur'aan muu aqriyin marka maxay tahay waaqacadan mahay waaqacooyin kalena way jiraan oo rasuulka ilaahay dee taasi ay dhacday bay kaba dhacdaybe waxa weeyaan waxyigan soo degaye axkaamtan dee waxa weeyaan aan qur'aanka kuma sugnayn kuwa waxyi uba imanayey oon ijtihaadayn baa jira rasuulka ilaahay de ilahay baa yihi wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxaa waxyigaa kusoo degay aahaartii muuqanaysa marka qur'aanku uu kusoo degayana rasuulka ilaahay way ka muuqatay haddana qur'aan muu aqriyin waa kanuun xadiidkiisa sheegay oo e waxaa axkaamtan aan qur'aanka kaba mid ahayn ama waxyigii waxaa kaba mida mid kaa la aqriyaye dee qur'aankan tilaawada la aqriyaya aan ahayn ayaaba axkaamtii kaba mida waxyiga ama waxyigii uba imanayay taasna waa arrin xadiidka dee sariix kuba ah way jiraan babaraani oo meel kuba wariyey in markaa wa atimu alxaja waalcumrata lilah ay kuba soo degteen bal waxaan eegaynaa dee axaadiisan daahirkooda waxa inooguma sugan ayaan eegaynaa bal taasi waa umuuro xadiidkan waxyaalihii aan kaba qaadanayna qaybo kaba mida qawl mawaaqiiti alxaji waalcumrati xajka iyo cumrada mawaaqiidoodii buu baabkeedii yahay mawaaqiit waa jamcu miiqaatin miiqaatu shayna waa waqtigii loo xadeeyo dee xajkiiyo cumraduna miiqaat makaaniyana way leeyihiin miiqaat zamaniyana way leeyihiin axaadiidta saddexda inoo soo socdana waxaa kuba sugan waa miiqaadkii makaaniga ahaa weeye miiqaadkii makaaniga ahaa ama miiqaadka zamaaniga ah iyada xajka marka ay noqoto ee bila xaj baa jira oo alxaju ashhuru macluumaatun ilaahay yidhi oo ay tahay shawaal oo dhan iyo dulqacdo dhammaanteed iyo tobanka dulxija bal taas ee hore bal intaasba wey waa bilaha xajka ee kolley shaafici iyo qolooyin kalena waxay iyagu kuba tagaan bilaha wakti ka baxsan hadduu ruu xaj ixraamto xaj uma guntamayo xaj uma guntamayo laakiin cumru waa u noqonayaa qolooyin le sidii xajka uu guntamayana laakiin ixraamka ku dheeraanayo oo acmaashiisu wakti bay leedahay oo waktigaa dee bal matalan dawaafkiisa ha la horraysiin kare laakiin acmaashiisii kale dee waa tan dulxijo dhacaysiiyo ama waktiyo ciddii macrafo iyo intii kaba dambaysay ee bal w taasee miiqaadkiisa xagga cumrada iyada ee wakti gaar oo la yidhaaho waktigaasun bay leedahay maba jirto sanada oo dhami miiqaat bay uba tahay allahuma culimadu tay kaba soo reebaan waxa weeyaan ruuxii isagu xaj ku dhex jiray xaj ku dhex jiray acmaasho ay uga harsanayd ee iyada markaa xajkan horta iskaba dhameeyo weeyaanoo dee hadduu cumro iyo xaj israaciyo marka hore waa caadi laakiin markaa uu xajkii gudagale acmaashiisu ay uba socoto waktigaa cumro ma xidhanayo xataa hadduu dee taxallulay oo uu dhameeyeyba uu dawaafkii iyo tafsiirkii iyo adugu ama xirashadii uu laba yimi jamradiina soo turto taxallulkii oo dhan u hadhay laakiin ay jamaraadka u harsan yihiin oo habeenadii buu joogaa mino la joogayo weli acmaashii jamaraad ka harsan intaa camalka jamaraadku ay u socdaan iyada ma cumraysanayo isagoo hadda taxallulay laakiin horta camalkii xajka a dee qaybi harsan tahay markaas oo taas laakiin wixii aan tahay waa ayaamo kooban bay noqonaysaaye ee wakti bay u tahay iyadna cumrada kolley inuu taas bal taasi waa miiqaadka zamaaniga ah ama makaanigii waa tan axaadiisay nooguba imanaysaan xadaثna yaحyى بن yaحyى وkhlq بن هisham وabالرabيc وqtaybة جamيعا عan حmadi waa afartan sheekay mslim leeyahay khalq بn hishaamna waa ninkii mqrig ahaaye اkhtiyaaraad bu xagga qira'aadka ayaabu leeyahay horaynu usoo maray xataa anu umuura uga soo naqlinayna waxama uga soo xikaayoonay bal umuuro kuba tacaluqsan qolooyinkaas baa dhammaan waxay ka wada wariyeen xamaad xamaadkiina waa kan oo qaala yaحyى أخbarana xmad بن زaydi عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال وقت وu xadeeyey wey معنى وqt من التوقيت معنى xadada wey wuxuu xadeeyey oo رasuulka ilaahay ميقاaت iyo مكان iyo موضع ahaan ugu xadeeyey رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم لأهل مdينة reer مdينة dلxuلayفة meeشha dلxuلayفة la yidhaaho ولأهل الشhام reer شhاaمna aljuxfata juxfe ayuu miiqaat ugaba yeelay marka ay xaj u socdaan ama cumro ay u socdaan aanay dhaafin exraam la-aan aanay ku dhaafin waliahli najdin reer najdina qarnalmanaasili meesha qarnulmanaasil la yidhaho markaa saylulkabiir iyana ay yidhaahaan ayuu reer najdin u xadeeyey waliahliyamani reer yamaneedna yalamdham meel yalamdham la yidhaaho oo xagga tihaamo ah ayuu rasuulka ilaahay miiqaat ugaba yeelay ay ka ixraamtaan xajkooda iyo cumradooda qaala waxaanu yihi rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fahunna waa amaakintaas iyo mawaadicdaasi meelahaasi lahunna iyagay u sugnaadeen macnaa waa liahli haadihi lbilaad bilaadaas madiine iyo dalxulayfa ama mudugtaas iyo dee manaadiqda aqdaartaas ayay u sugnaadeen oo kolley loo jeeday ehelkoodii waliman ataa iyo ciddii timi ama martay calayhina mawaaqida korkeeda soo martay ee min gayri ahlihina dadka amaakinta iyo bilaada degan aan ahayn oo laakiin minman araada ah ciddii iyagu doonaysay alxaja waalcumrata xaj iyo cumro dee markay u socotaa inuu xajo ama cumro qarad kale uma socday aada xajta ama aada cumraysatid uu leeyahay meelahaasna wuu soo maray faman ruuxii kaana uu ahaaday duunahuna mawaaqidaas la xadeeyey ee maka iyada ku hareeraysanee dhinacyo kala duwan iyo jihaadkii lagaba imanayey kolley qolo kastaba jihaadeedii meelba ee loo xadeeyey iyadoonay u baahan inay dhinac kale u noqoto oo jiho kale ay kaba soo gasho jihaadoodii ay ka gelayaan baa miiqaadku leeyahay ayay miiqaad ule u ahay meel kaba mide faman kaanad ninkii meelaha mawaaqidaa ka sokeeya fa min ahlihi fa muhalluhu dhe meesha uu ka exraamanayaa min ahlihi waa meeshan maskankiisu yahay meeshan gurigiisu yahay halkan dadkoodu ay degan yihin ayuun baabu noqonoo wakada fakadalik ay wahaakada arrinkuna saasun buu noqon wahaakada fahakada wakada fakadalik kaley oo ujeedadu arinku ama xaaladu saasun oo iyo taasun bay fakadalika saasay ahaanoo macnuu hadduu ruuxu dee dadkii ka sokeeyo meeshii halkii uu degenaa buu noqon cid kaloo kasii sokaysa halkaasoo xagga maka kasii xigta hadday ixraamkii doonto inay xajto halkeedii un bay noqonaysaa saasuu ku wad ilaa laga soo gaadhayo xataa ahlu makata reer maka yuhiluuna way exraamanayaan minhaa maka ayay kaba exraamanayaan taas bay bal kolle saddex xadiid mooye xadiidkan ibnu cabaas waa xadiidka ugu taamsan xadiidka ibnu cumar qeyb baanu rasuulka ilahi isagu toos ugaba maqlin oon arki doono xadiidka ugu dambeeye jaabirna kolley yar xagga rafcigiisii baaba shaki ku jira oo dee shaki baa galay raawigiisiio markaa dee saasu u kala horreysiiye bal markaa kol baan isla yar wada eegi doonaaye se cibaaraad baa yar jirto fahuna lahuna bukhaari iyo muslim ruwaadooda intooda badan san baa dhacday huna waxay ku dhacaysaa amaakintan dee waxa weeyaan dulxurayfa iyo juxfa iyo waa meelahaasoo de waa amaakinta taamiiska lahunana dee waxa weeyaan wasan baa ruwaadda badankoodu dhacday riwaayo inoo dambaysay lahum dhacdo taasi aad bay uga waadaxsantahay tan kale oo lahum markaynu eegno waa reer madiine ahlulmadiina iyo ahlushaam iyo taasay noqonaysaa waa iyagii laakiin lahuna haddii la idhaaho waa iyadoo damiirka iyadna u celino bilaadan madiina iyo shaam iyo masalan marka la eego yeman iyo bilaadaas aan u celino laakiin mudaaf kolley inoo qadaraya aan idhaahno ehelkeedii loogama jeedo bal haddaba waxa weeye meelahaas waxa rasuulka ilaahi baa u xadeeyo taxdiidkaasi waxa macnuhu uu yahay horta gees waa beytkii iyo kacbadii oo la weyneynayo dhinaca kale oo dee ruuxii isagoo muxrima ayuu beytkii tegayaa ee dhexdeedii lagama exraamanayo ninkaan ehelkeeda kaba mid ahayn waana meelo la xadeeyo dee dadkii aanay exraam la-aan ninkii xaj u jeeday ama cumro u jeeday aanu dhaafi karin hadduu dhaafo dee waa isagoo exraam u jeedo exraam la-aan kuma dhaafo meeshii ismi baa imanaya bal dee dembna waa imanaya surooyinka qaarkood bal masalan taasba weeye laakiin xadiidka iyo duruqdiisa ay noo socotay axaadiista kale waxyaalo yar oo dee kooban baan markaa dib ugu soo yar laami doonaaye horta riwaayaadkaan israacinaynaa ama axaadiisaba xdثna abubكر بن أbي شhayبة qال xdثna yaحyى بن آdم qال xdثna وhyb qال xdثna cبdاللahi بن طاوس عن أbيه عن بن عabاس رaضي الله عanهma xil aan ku joogsadaanay ama muuqato waa dadaynu in badan soo aragnay أna رasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم وqta waa xadeeyey manaa miqaat ayuu ugaba dhigay wqta bmanaa xadada wey لأhل الmadيnةi reer madيnada الxulayfati meesha dulxulayfa la idhaaho waliahli shaami reer shaamna aljuxfata meesha juxfa la yidhaaho waliahli najdin reer najdina qarna almanaazili meesha qarnulmanaazil la yidhaaho waliahlilyamani reer yamaneedna yalamlama yalamlam buu u xadeeyey wa qaala wuxu uhi hunna amaakintaasi ama mawaadicdaasi lahum waa tan riwaayadan sheegayey ka waadaxsan taa hore bukhaariyo muslim labadaba ruwaadooda ay uga badan yihiin iyaga macnaa waliahli haadihi اlbilaad weeye ayay u sugnaatay oo ah iyaday u tahay mawaaqiita ay ka exraamtaan markay xaj ama cumro u jeedaan iyada un maahe iyo walikulli aatin mid kastoo yimaado oo ataa mara calayhina meelahaasoo min kayrihinna oo ruuxu haddii aanu meelahaas bay ka soo qaadi reer madiinaba aanu ahayn jiho kale uu kaba yimi xajkii laakiin xaggaa uu kaba imanayo e waxa miiqaadkiisu miiqaadkaa dulxulayfa ayuu noqon oo imakaba horta malaas mudahan dambe reer jabuuti dee waabay dhaafaan moo toos baaba madiine loo tagaa oo diyaarada u gooyaan marka dambena halkaasay kasoo exraamtaan miiqaadkeedna waa la dhaafaaba dee waxaa kaloo jirta dadkaa iyagu markii hore shaam iyo kaba imanayey ee rasuulkii ilaahay xad ugaba yeelay juxfa meesha la yidhaaho haddii aanay dariiqii toos aanay usoo marinay madiine ku baydhaan ay diyaarada horreysiistaan miiqaadkoodii uu kasii horeeya miiqaadkan ma dhaafayaane dulxulayfa ayuu noqonoo macnaa waxa weeye meeshan dadka uu rasuulka ilaahay uu xadda ugaba yeelay iyo ciddii soo martay iyagoo xaj ama cumro u jeeda ayuu miiqaad ku wada yahay ruuxi ma odhanaya anugu may miiqaadkaygii baan sugayaa kaasaaba iiga sii dhawo intanna aan iska sii xalaal baan iskaba sii ahaanayaa markan kaygii gaadhaan ka exraamane kaa uu soo maray haka exraamto ayaa bal markaa arrintu ay tahay walikulli aatin ataa calayhina min gayrihina waa min gayri ahlihina oo miman araada alxaja waalcumra ciddii iyadu doontay xaj iyo cumraa waman kaana duuna dalika ruuxii intaa waa mawaaqida in ka sokaysa xagga maka ka xigta maskankiisu yahay oo duuna dalikadu waa maka marka la eego ayuu xagga marka la eego miiqaadkan wuxuu ku jiraaba ahlalmawaaqiit weeye miiqaadka dhexdiisii ama miiqaadka wixii ka dambeeyey oo xaggii maka kaba xigay ayuu degan yahayba famin xaysu anshaa ay famuhalluhu meeshau ka exraamanaya min xaysu meel weeye anshaa halkaa uu safarka ka bilaabayo isaga naftiisa halkaa inuu dhaafo maaha isagoo xaj ujeeda ama cumro ujeeda halkaa uu joogo maskankiisu haka exraamto hadduu sii socdo uu sii dhaafo isaguna ma laha si aan kan miiqaadka kaba imanayo meel ka shaysa miiqaadkii inuu dhaafo aanu lahayn bal taasoo fi min xaysu anshaa xataa ahlu makata reer maka yuhiluuna min maka ay de yuhiluuna ama muhalluhum min maka makay ka exraamanayaan oo meel kale uma baxayaan وxadثna يحyى بن يحyى qال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المdينة reer mdينة way إحrاamanayaan min ذi الحuلayفة وأهل شhاm reer شhaamna min الجحفة جحفة وأهل نجد reer نجدna min qرن wa qرن المناaزل qال cبداللhi cبداللhi بن cمر ba wuxuu yihi وبلغنيi waxay soo gaadhay oo isagu intaasuu rasuulka ilah inta ka xifdiyey inta kale muu maqlin khaasatan yalamlam waxay soo gaadhay ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay qaala inuu yihi wayuhilu ahlulyamani min yalamlama reer yamaneed waxay ka exraamanayaan yalamlam waxadaثanii زahayr bn xarbi wbn abi cumara qaala bn abi cumara xadaثanaa sufyaanu an sufyaankuna waa ina cuyaynown an الzuhriyi can saalimin can abihi radيa اllahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن وحديث منكم كعل عليني قال ابن عمر إن عمر وحيولي رضي الله عنهما وذكر لي وحلي الشيغي ولم أسمع أنه ما مقلن أنه كمان مقلن رسول كلا لكن وحلي الشيغي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يري ويهل أهل اليمن يهل نبنعنا يحرم أنبان لنا هاي inay markana waa tan talbiye ayaaba exraamkii la socota dhawaaqaa sare loo qaadaya hilaalna waxaaba la yidhaha asalkiisa hore waa rafcu sawt oo kale hilaal xataa sidaasaa yidhaaheen hilaal waxaa loo yihi ee marka la arkaa biday bilkhayr iyo bishu waa taasi waxbaa la yidhaha waa lagu dhawaaqaayo taas baa hilaal loo yihi istahalla sariy oo kale ilmaha yare marka uu dhawaaqo dee waa markaas iyo waa tii laftina kuma soo aroortay istihlaal sadi waa markaa mawxum de ama dhawaaqayo waxyaalaha lagaba maqlo haddaba in way exraamanayaan weeyaan oo dee exraamkii waxaa kaba mida aaaartiisi iyo waxyaalihii raacayay talbiyada laguma dhawaaqayeen وxadثnي xrmlة بن يحyى qال أخبرna بن وهب qال أخبرnيi يuنس عن بن شهاaب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاaب رضي الله عنه عن أبيه qال أنه qاaل سمعت waxaan مqلay رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول مhل أهل المdينةi kani waa dee imaka waa barفkii muhimiga ahaa weeye waa reer mdينة meeshay ka إxraamanayaan markaas waa مakaanka إحrاamkoodu iyo mowdca إحrاamkoodu dulxulayfati waa dulxulayfa wa mahallu ahli shaami reer shaam meesha exraamkoodu uu yahayna waa mahayacatu meesha mahayaca la yidhaha wahiya juxfatu juxfa waa labada magacbe wa mahallu ahli najdin reer najdi meesha ay ka exraamanayaana qarnun waa qarnu lmanaazil qaala cabdullahi bni cumar radia allahu canhuma wuxuu yihi wazacamuu waxay sheegteen macnaa qaali waxay yidhaaheen weeyoonun waa tii qowlka muxaqaqaana zacmiga waa loo isticmaalaa markii horeba waa kaa lahaa waxaa lai sheegay laakiin anugu maan maqlin rasuulka ilahay kamaan maqline ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay walama samc dalika minhu intani waa ictiraad anugu arinkaa kamaan maqline laakiin rasuulka ilaahay qaala inuu yidhi baa laish ay sheegeen wamuhallu ahli اlyamani yalamlamu وxadثna yaحya بن xadثna yaحya بن yaحyى وyaحya بن أyuba وqtaybaة بن سacيidi وعaliي بن xujri qala yaحyى aخbarana وqاaل الآakخaرuنa xadثna iسmاعيل بن jaعفarin shek keliga wada leeyihin cibaaradu baa kala duwan midna aخbarana iسmاعيل buu ihi iبن jaعفar kuwa kalena xadثna bu ihi عن cabd للhi بن dinاri أnhu samع بن cمر رadي الله عanهma qاaلa amara rasuul الlahi salى الlahu عalيyه waslm ahl اmadinati an yuhiluu inay xraamtaan min dilxulayfati وahl shaami min aljuxfati وahl majdin min qarnin inay ka exraamtaan taas buu amray وaqaala cabdالlahi bn cmar radي الlahu canهuma wuxu uhi waukbirtu waxa lay waramay oo laygu waramay annahu qaala rasuulka ilaahay inuu yidhi wayuhilu ahlu lyamani min yalamlama reer yamaneedna yalamlam bay ka exraamanaya bal xadiisu baa inoo dambeeya laba xadiis baan israacinay kolley dee bal mawaaqiitii makaaniga ahayd baa xadiiska iyada inooguba sugan umuuruhuna way cad yihiin laakiin dee meelahan oo kale dilxulayfa kolley waa meel macruufa imika aadna loo yaqaano dee ninkii madiine ka yimiba ama soo marayba uu arkay waxaana bal idin yar tilmaamayaa kolley nin dee raxmatullaahi caleyh waa dhintay ninkan taysiru callaamka iyo tawdiixulaxkaam baa leh labadan kitaab waana nin reer maka ayuu ahaa dee waxa weeyaan culimadii markaa bilaadaas ama kibaar culamaai sacuudiya kaba mida dad loo diray mawaaqiidan taxdiidkeeda iyo khaasatan meelaha qaarkood oo yalamlam iyo aduhu jihaad kala duwan looba diray oo diraaso kaba soo sameeyey waktiyana waaba ahay oo kuma jiray markaa kutubtiisa weliba khaasatan tawdiixa oo kale sharaxa buluuqa taysiirkana waa sheegaaye meelahan xadayntooda oo kale waktiyadeenna hadday culimadii hore laba marxalo iyo ama amyaariya ku taxdiidin jireen inta kiilo ay u jiraan mako oo kale ama bal maalan taas iyo umuuraha caynka iyo taxdiidka meesha oo kale iyo meelaha qaarkood oo tan yeelamlamoon malaa caddaynoo dee uu leeyahy waa didhan oo taasa ayaaba dee meelahaasunbay kaba mid ahayd in adigu taxdiidka amaakinka iyo macnaa de waa nin meelihiina mucaayaneeyey diraasana kaba sameeyey ama dad loo diray umuuraha inay baxfiyaan oo de lijaanta kaba mid ahaa aqoonna lahaa beledkiina kaba midoo bal waxaan leeyahay umuuro badan oo jaanibkaa kaba mida xagga taxdiidka iyo meelaha iyo tacyiinka ayuu aad ka helaysaan de waana halkan idiin celinayo dulxulayfo kaletuu yidhaaho waxa weeye de aimadii hore toddoba mayl bay masjidka madiine u jirtaa taas baa barhkood lix mayl barhkood baa dee yar fogeyd sida raafic iyo saddex mayl ay kaba dhacday kuwa qaarkood intaasoo dee ragga qaarkood oo kutubta kaba hadlayna bar aan dhulkaba arag ayaa umuuraha qaarkood kaba hadlayo deetay kolkol marka waxyaalaha kaba hadlayaan oo kale dee ayay akhdaa i dhacdaa sida dee ibnu xasmi oo kale iyo ragga qaarkood qaadiciyaan iyo ka dhacday may soo xajin oo laogiina in soomaba xajin oo dee markay umuuro qaarkoodna kaba hadlayeen ayaa kolkola waxyaala ay dhacayaan oo kale culimadu way idibdaaraan oo yidhaahaan sidaasuu hebel yidhi dee sababtu u yidhi waxa weeye meelahan muu arag markan uu halkan qorayiyo taas oo kale iyo meelahan muu aragoo de waa umuuro taasa haddaba bal waxaan leenahay isagii dee waa dad waxay haba yidhaaheen lakin wuxuu yidhaahaa masjidka rasuulka iyo ilaa dulxulayfa waana meel imaka la yaqaan adeercaleyda saddexiyo toban kilomitr bay u jirtaa marka waxa ay tahay mawaaqidan rasuulka ilaahay xadeeyey meesha ugu duruqsan maka inta kaleo dhami dee badankoodu juxfo mooyaane laba laba marxalo kama badna waa sideed tobaneyo kilomitr kamama badna allahuma juxfa dheer oo de waa magaaladan raadiq laydha iyada meeshii waa laga guuray juxfana malaha meeshii lama maro beryaqa laakiin dee raadiq bay ka exraamtaan dadkaasi oo iyadna laba boqol oo kilomitr adigu in ku dhow ee madiina malaha maka uba jirto iyadna kaba dirusan kuwa kale bal waxaan tahay waa meelo kolley jihaad kastoo laga yimaado xaramkaba meel dadkii ay iyagu imanayey iyagoo muxrimiina si ay xaramka usoo galaan loo xadeeyo weeye waana meelaha inoo magacaabanba wey taasi iyadu waa mid arrinta xadiidka inooguma suganna waxa weeyaan umuuraha kale halkan inooguma sugan rasuulka ilahi wuxu uhi waliman ataa calayhina min gayri ahlihina ruuxuu hadduu miiqaadkiisii yahay dee uu ka exraamanaya ma dhaafayo laakiin haddaanu miiqaadkiisiiba kani ahayn dariiqiisiina uu noqday xaj iyo cumrona uu jeedo lama sugayo exraamka miiqaadka uu kan u ahayne kaa uu marayo ayuu kaba exraamanayaa oo dee lafdigana waliman ataa calayhina min gayri ahlihina ayuu miiqaadku leeyahay waxaa halkana iigu sugan bal hadal imaamka oo ah xadiidka markuu intaa qabanayey macnahu ana shaamiya maala idaa mara bimiiqaati اmadinati fi dahaabi ujeedadu dadka qaarkood bay uayaa dee waxaa ka dhacaysa dariiqooda inuu laba miiqaat oo kala duwan oo midna koodaya midna qolo kale ay leeyihinba mari karaan waa dadkii reer shaam kaba imanayey hadday madiine soo maraan dilxulayfa waa miiqaat juxfana waaba dariiqoodii laakiin way kaba dambaysaa hadday dee made anqada soo maraan ama ay deejiyo kala maraan bay miiqaadkoodii ay tahay oo kale bal taas buu sheegayaa wuxuu leeyahay waxaa macnihiisu noqonaya hadduu ruuxu miiqaadkii madiine soo maro kaa shaamigiihi waxaa laasim ku noqonaysa inuu halkaa ka exraamto umana banaanaanayso inuu yidhaaho miiqaadkaygiibaa iga horeeyo aan sugayaa waa arrin cad taasi laakiin cibaara sheeka ka dhacdayoo wahada laa khilaafa fiihi arrinkaa wax khilaafi kuma sugna kolley dee ma garan karo waxa weeyaan halkan sidan baa dhacday waktina umaan helina bal majmuuciisiyo taa kuba laabmo masalada kutubtiisa kale kuba laabmo iyadoo kitaab muhima oo xagga manaasigta anan leeyahay oo dee madbuucoo dabacad kala duwan madbacaysan imaamku leeyahay walow kitaabkaasi kolley dee mansagii iyo si loo gudanayo u ihtimaamo xagga madaahiba ahlcilmiga mala jaanibka aan u badsan oo dee waxaan leeyahay tan arrinkan uu yihi khilaaf kuma sugnaa shaaficiyada iyo xanaabilada saxwa qowlkoodii ah inaan ruuxu hadduu miiqaadkiisii horeeyo miiqaad kalena soo maray sida ninkaa reer shaam ama makaaribadiiba kaba mida hadday madiine kusoo horeeyaan juxfada ay mari doonaan marka dambe oo ay sii mari doonaan kolley dariiqoodii uu yahoon ay ka baydhahayn miiqaadka way ka exraamanayaan shaaficiyada iyo xanaabiladiiyo ma dhaafi karaan bay leeyiin lakiin masaladu kolley khilaaf la-aan maaha maalikiyada iyo xanafiyada oo kale iyo ayaa waxa weeyaan way dhibdhigi karaan oo koodii way gaadhi karaan koodii baa ninka exraaman karaan waabay leeyihiin oo dee dawaaf culimada ka mida ama qolooyinkaba mida madhabi ayaaba qowlkoodu taayeen laakiin imaka weli dee maan waa cibaarada aniga ii taalla maan hubsan hagaagumaan dee yar tatabucine wahada laa khilaafa fiih bal waxaan leeyahay dee arrinku kolley masaladu taas ma noqonayso arrinta kale waxa weeyaan xadiidka inooguma suganaa miman cibaaraadkiisa miman araada alxaja aw alcumrata baa rasuulka ilahi ninkii xaj doonaya ama cumro doonaya marka waxa ay tahay hadduu miiqaadkii soo maro makaba uu ujeedo oonu doonahayn xajtid aanu lahayn arrin kale u socda aad cumraysatidna maba lahaa dee laazim kuma noqonayso inuu exraamta laazim kuma noqonayso rasuulka ilaahi wuxuu yihi ninkaa isagu doonaya xaj ama cumro doonaya marka ninkii isagu dee waxa weeyaan maka gelayey qarad kale u gelayey walow ay jiraan dee kolley khilaafkii culimadu wuxuu hadduu qarad soo noqnoqdo sanin xaabo iyo waxyaalo iyo caanageynayo maalinkaasa gelaya iyo uu yahay kaa ma yidhaahaane laakiin ninkii ama tijaaro ama ziyaaro kolkol dhacaysa u tegayey markood baa lemaya xaramka sidaa in lagu galo un maaha waa in la exraamto de xataa qowl shaaficiyada daciifaha ade agtooda xagga madhabahaadna waa jiraaye bal waxaan leenahay xadiidka muxuu keenayaa ruuxu haddaanu xaj ama cumro ujeedin exraamkii ma laazimayo miiqaadka waa iska dhaafi karaa taas iyadna waa iskaba dhaafi karaan faman kaana dunahu min duunahuna min ahlihina macnuhu waxa weeyaan un ruuxu hadduu meel miiqaadka iyo maka udhaxaysa degan yahay marka uu exraam bilaabayo lama odhanayo exraamkii miiqaadkii ku noqo halkaan kasoo exraamo halkaa uu joogu ka exraamanaya masale kalaa timaada ruuxu miiqaadkiibuu dhaafay xajna uma ujeedinayo cumro markuu dhexda marayo isagoo maka gaadhin ayuun buu noqday uu is yidhi maad iskaba cumraysatid amaad iskaba xajtid buu is yidhi muxuu ruuxaas yeelayaa dimigii u laabmaya kaasna waxay leeyihin kol haddii halkaa dee niyadu ay uguma timi un yaanu dhaafin halkaas maa ka exraamtee macnaa lama laaziminayo inuu halkii dib ugu laabmo oo halkaas oo kale ugu laabmo taas wey hadday dhacdo ruuxu exraam la-aan inuu meeshii dhaafay isagoo xajkii cumro ujeeday bal markaa dee haddii uu soo noqdo uu dib usoo noqdo halkii dib uga xarmadana kolley wixii waa ka dhacayaa ismiga waa ka dhacaya haddii laakiin uu halkaasii wato oo exraamkii uun isagu inta halkii uu joogay kaba exraamtay iska sii socdo kolley dee waxaa meesha imanaysaa xajkii waa u guntamaya ama cumradii waa u guntamaysaa in la yidhaaho dan baa laazimaya way jiraan bacda salaf lahaa maba guntamaya haddii la dhaafo laakiin dan un baa laazimaya bal waa umuuraha inagu yar sugan barhkood ayay taasi ama umuuraha xadiidkan kaba mid tahay waxadaanii markaa xagga marka laega xajka waxay noogu sugan iyadana xataa ahlu makata min maka xajkii cumrana waa laga wada hadlayay marka waxaa la odhan karaaba dee reer maka xajkoodana maka dhexdooday ka exraamanayaan cumradoodana maka dhexdooday ka exraamanayaan ina lafdiga xadiidku muxuu yahay miman araada alxaja waalcumra waman kana duna dalika famin xaysu anshaa xataa ahlu makata min maka kala qaad cumro iyo xajla kala qaadayna reer maka ma jirto bal taasi waa xadiidku uu keenayaa taas laakiin waxaan leenahay xajkuusani kuma khaas yahay cumro marka ay noqoto kitaabkaan ugu tegi doona haddii alla yidhaaho iyadoo caaisha oo maka la joogo oo doonaysa inay cumraysato rasuulku uu tanciim u diray makana waa la joogay markaa taasi maxay ka saaraysaa cumradii bay ka saaraysaa waana inoo dambaysaa ee arinkan ah xataa ahlu makata min maka waa xajkii uun cumrada iyada markay noqoto cumrada way baxayaan oo adna xili bay ubaxayaan ama tancin ha noqoto ama meel kale haba noqoteen bal xadiidkii jaabirna waa kan xadaثna isxaaq بn ibrahim qaal akbarana rux bn cubaadt qaal xadaثna bn jurayji qaal akbaranii abu zubayr anahu samica jaabir bn cabdالlahi radي الlahu canهuma abu zubayr mxamed ibn muslim baa wuxuu yihi waxuu maqlay jaabir ibn cabdالlaahi yusأlu xaal la weydiinaya can اlmuhali waa meesha laga ixraamanayo mhal ee waa darf miimiya oo ah meeshii laga ixraamanayay dee kalayna sidaas sarfiga macuud kuba ah kalley culum alcarabiyana inaan ihtimaam siina waabay de iyadna muhimo de waa faham fiican bay ama dee iyadii baaba kolley faham badan bay nagagaba xidhane in markuu ismigu ka badan ama ficilkii ka badan yahay saddex xaraf masterkiisa iyo labadiisa daraf makaaniga iyo zamaanku hadday miimi markay wada yihiin masterka miimigaa iyo darafka miimigaa labadiisa noocba siiqo keliyay ku wada yimaadaan wixii saddex xaraf kaba badan laakiin maxaa kala duwa dee laqbada iyo siyaaqa kala duwa oo imika halkan oo kale almuhallu bimacna alihlaal waa noqon karaa oo ixraam ixraamkii la ixraamanayey almuhallu oon idhaahno makaankii laga ixraamanayey almuhallu oo ah waktigii la ixraamanayey waktigii la ixraamanayey intuba waayo materkan waa qiyaas ahaana qiyaaskooda waa taas almuctakaf baaban soo haynay dee ictikaaf iyo makaanka la ictikaafayo iyo zamanka la ictikaafayo intaba lafti uu ku wada dhacaya laakiin maxaa kala duwaya kolba hadalku siduu kuugu socdo siyaqaa ku kala duwaya laqadiina markaa waa lagu kala duwa halkan markaa maxay noqonaysaa can ilmuhalli maxaan ka dhigaynaa maaha ihlaalkii iyo ixraamkii la ixraamanayay ma noqonayso ee waa meeshii laga ixraamanayo waktigii la ixraamanayana ma noqonayso oo waktiga la ixraamto sida berihi xajka oo kale ee waa meeshii laga ixraamanayo ee ruuxa xaajiga ama cumrada uu ka ixraamanaya la weydiiyey iyadoo la weydiinaan maqlay faqaala wuxuu yihi samictu timanta faqaala abu zubayr baa hadalkiisii yihi baa leedahay markaan ku laamayna samictu sumantaha intuu yihi samictu oo dee jaabir baan maqlayaa ayuu sumantaha hadalkiibuu haddana ka joogsaday weeye inuu taam yeelu yidhaaho ee iyadoo uu yihi qaala rasuul llahi salى اllahu عalيه wasalam faqaala wuxuu yihi markaa jaabir may waxaa odhanayayn abu zubayr uraahu waxaan u malaynayaa yacni inuu u jeedo annabiya salى اllahu عalayh wasalam lafta inoo dambeeyaana aan aragno waxadaثanii moxamed ibnu xaakim wacabd bni xumaydin kilaahumaa can moxamed ibni bakrin qaala cabdu أخبرنا محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهلي iyadoo la weydiinayo meesha laga إحrاamto فqاala wuxuu yihi سamعtu waxaan maqlay أxsibu waxaanan u malaynaya buu leeyahy أبو زبير baa le رaفca inuu kor yeelay ilى النبي صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay inuuba kor yeelay macnaha waxa weeyaan un shaki baa meesha yimi abu zubayr waa maqlay su-aashan iyadoo la weydiiyey isagoo xadiidkan ku jawaabayna muhallo ahlulmadinati min dilxulayfa waa maqlaya jaabir bal markaa laakiin shaki muxuu kaba galay inuu rasuulki ilaahay u kor yeelay oo uu yihi rasuulki ilaahay baa maqlay taas baa shaki ka galay tiibuu kaba joogsaday markaa xadiidkani imaka riwaayadan jaabir marfuuc ahaan dee shakigoo baa yimi oo marfuuc ahaan inooguma sugnaanayso balnahina meelo waabata dayfku kaba cabireeyo hadal daaro kuna kaba soo naqlinayo macnaa waxaa jira shaki ma marfuuc baa oo rasuulkii ilaahay buu u kor yeelaya jaabir mise ma aha abu zubayr waa shakiyey markaa rafci ahaan nooma sugnaya lakin dee labadii xadiidkii hore xadiidkii ibnu cabaas ee dhambaa iyo xadiidkii ibnu cumar ee inta yamaneed ay kaba maqnayd ama yalablam walow uu yihi de sheegay dadkii kale inay rasuulka ilaah kaba maqleen oo sida loo sheegay ayaa dee cumdada baabku uu noqonaya sunno kan waa kaa u dambaysiiyeyba sidaas oo muxuu yihi muhallu ahlilmadiinati reer madiine meeshay ka ixraamanayaan eeg meeshay xajkooda ka xidhanayaan iyo cumradoodu waa min dilxulayfati meesha dulxulayfa la idhaah waariiqu laakharu dariiqa kale waxa weeyaan bal iyadna dee lagaba ixraamtay laakiin reer sham iyo masr iyo makaaribada iyaba dariiq uu yahay aljuxfatu waa juxfo meeshaa la idhaah wamuhalli ahli ciraaqi reer ciraaq meeshay kaba ixraamanayaana min daati cirqin waa meesha daatu cirqa la yidhaaho caqiiqna malaa way isku dhow yihiin wamuhallu ahli majdin reer majdi meesha ay kaba exraamanayaanna min qarnin waa sarulkabiir bay imaka idhaahaane waa qarnu lmanaazil xagga daa'if bay u dhowdahay wamuhallu ahliyamani reer yamaneed kolley yaman oo keliya maha dee waa wixii inaguba waa mahalkeenii bal sacuudiga qaybo dhami ay tahay oo dadkan dee degan tihaamada sacuudi oo dhan dadkan januubkooda degan ee dariiqa xeebta maraya oo dhan dee dariiqay marayeen baaba halkaasa oo wixii xaggan soo xiga januubka mamlakada haddii ay dariiqa ay maraan dariiqa xeebta ay maraan waa dariiqa tihaamay marayaan iyo lamlam ay ku taalo iyagay muhalli u noqon ee yaman oo dhan iyo inaga iyo wixii jihaadan kaba imanayay iyo wixii dee bal matalan malaa dee jawaamirtaa kaba imanaya xaggan kaba imanaya weeyaan wamuhallu ahlilyaman min yalamlama bal xadiidku waa kii hore laakiin maxaa inoo soo kordhay oo intii labadii xadiid hore kuma sugnayn muhallu ahlilciraaqi min daati cirqin meel daatu cirqi la idhaaho oo iyadna kolley laba marxalo iyaa la yidhaha makay uga jirtay oo dee dhinacaa bari ah caqiiqna way bakood kaba exraamanayeen oo caqiiq baa xag ka yar durugsan bay idhaahaan oo kaba durugsan ee taas inay reer ciraaq ay yihiin bal iyada markaa inaha kale axaadiistii horaan ka qaadanay waana axaadiid marfuuc ahaan inooguma sugnaa xadiidkan rafcigiisiibaa shaki galay markaasaa culimmadu dee saasay deeta waxay iskuma khilaafeen bal umuuraha kale inay axaadiidka kale inoogu sugantahay daatu cirqi waa miiqaat reer ciraaq iyo dadkaa bariga kaba imanaye laakiin yaa xadeeyey yaa miiqaat kaba dhigay ma rasuulkii ilaahay baa kaba dhigay salawaat ullaahi wasalaamu calayh mise se dee bukhaariya meel dhacday inay reer ciraaq u yimaadeen oo yidhaaheen qarni oo kale iyo dariiqaa majdi annaga leexasho weyn jawr buu dariiqa iyaga waa ka fog yahay ka durugsan yahay bal markaasee dee halkeen kaba exraamnayne xagga kalena adigu dee meelihii kalea ka durugsanaa iyagu dariiqay kaba imanayeen markaasaa dee halkan oo malaa kuba toosnayd ayuu dee taxadeeyey baa xadiid kuba yimi haddaba ma cumar baa taxdiidiyey mise rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh haddii xadiidka dee la yidhaha marfuuc ahaan laba sugo dee wuxuu noqonayaa rasuulka ilaahay baaba dee sii xadeeyey haddii laakiin aanu marfuuc ahaan inooguma sugnaanin bal taas baaba imaanaysa kolley shaaficiya shaaficiyada agtoodna labada qowl way jiraane laakiin kay raajix yeelaan waa inuu cumar taxdiidkii yahayba ayay tahay laakiin culamada qaarkood baa waxay kaba dhigaan oo iyagoo sa daaraquniyo ay ku celeeyaan inuu cumar taxdiidiyey xadiidkana aanu sugnayn ay u daliil tahayna dee markaa ciraaqba lamama furan oo mamay jirin markaas oo kale ciraaq iyo dad ka soo xajayey saa daraaddeed taasaa udaliya lakin taasi waa jawaab tacliil imika iska daciifuu noqonayaayo dee marka rasuulka ilaahay reer shaamba uu lahaa juxfa ayay ka exraamkoodu yahay shaamba lama furan markaas yaman xataa waxaa la arkaa de waktiyadaa hore dee markii dambe mooye lama furan ee khaasatan sham iyo markaa uu sheegayey marka arrinku haddii aan idhaahno rasuulka ilaahay baa xadeeyey wuxuu mukaamidiyey kuwa kalun buu laba mid noqonaya waxyaalihii baqiibkaa uu kaba warramay in halkaa ay daar islaam noqon doonto lagaba soo xajayana way noqon ee bal waxaan leenahay khilaaf baa bayna ahlicilmi khilaafkuna waxa sababtiisu ay tahay xadiidkan san xadiidkani ma sugan yahi mise ma sugna haddii la yidhaha marfuuc ahaan kuma sugna waaba tan jaanibkaa kale raajix yeelan de haddii bal matalan barkoodna iyagu waaba iyagoo dee markaas sugaya oo kaba dhigaya rasuulka ilaahay inuu xadeeyey calaa kulli xaalin miiqaat buu u yahay daatu cirqina mawaaqidii kaba mida باب التلبية وصفتها ووقتها والله سبحانه وتعالى على أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا